dhegaystayaal waxaa haatan isagana ee si toosa khadka ugu jira xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir oo ka mid a xildhibaanada iyagu mooshin ka gudbiyey xildhibaan cabdifatax may maqlaysaa waayahay bal ugu horeynbaba faahfaahin naga sii mooshinkan aad gudbiseen iyo weliba si aad u gudbiseen
mooshinka galabtaan gudbinay waxaan raacnay habraaci rasmiga ahaa mooshinka marka la gudbiyo waxaa laga eegaa in tiradii xilka qaadista oo ahayd saddex meeloodoo meel oo ay tay inay soo jeediso xilka qaadista noocan oo kalea inay tiradii sax tahay baa la hubiyaa waxaa kaloo la hubiyaa qaabka uu soo qoran yahay inuu qaabkii habraaci rasmiga ahaa uu yahay marka waxaa eega guddoonka guddoomiyaha golaha shacabka hadduu maqan yahayna ku-xigeenadiisa maanta markaa nasiib wanaag waxaa joogay guddoomiye golaha shacabka iyo xogayihii guda baarlamaanka marka wixii loo baahnaa in moshinku uu noqdo mooshin meelmara oo diiwaanka gala waanu buuxinay waanana laga aqbalay waana loo shaambadeeyey sidaasaanu ku gudbay mooshinkii halka qaadista madaxweynaha ee maanta waan gartay tiradoo kale dabcan haddaynu tilmaano labiyo sagaashan baa wararku ay sheegayeen inaad tihiin xagga tiradaasi ma intaasaa mise waxbaa ka bedela
intaas waa inta ugu yar laakiin sababo xagga amniga ah daraaddeed annaga ummadda soomaaliyed waxaan rabnaa inaan la wadaagno in pointkii ama nuqdadii tirada ahayd intii loo baahnaa in ka badan aan gudbinay waxyaalaha kale sababo xagga amniga ah daraaddeed baanaan hadda u sheegayn laakiin waxaa laga hor akhrin doonaa golaha shacabka xildhibaanada iyo tiradoodaba waxaa laga hor sheegi doonaa golaha shacabka marka ugu horreysta oo goluhu fadhiisto marka goormu goluhu fadhiisanaya aad filaysaan in mooshinkiina golaha la horgeeyo oo la gudagalo
taa waxaa go-aan ka gaari doonaa guddiga joogtada ah oo anna aan ka mid ahay iyo guddoonka maalinta la keenayo ee laga akhriyayo ee ajendaha lagu darayo waxay noqonaysaa iyana habraac kale oo la raaco xeerusaadka ku qoran waan gartay inkastoo de aad mooshinka qodobo kala duwan oo dee shan qaybood aad u qaybiseen aad tilmaanteen sababaha maxaa haatan kusoo beegay in aad madaxweynaha soomaaliya aad mooshinkan kasoo gudbisaan islamarkaana aad baarlamaanka hor keentaan
arrinta ugu weyne hadda soo kordhay waxa weeye cabsida ballaaran ugu abuurtay iyada oo dalku la sheegayo inuu soo galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu soo galay heshiisyo uu dalal kale la soo galay heshiisyadaas waxay halis gelinayaan jiritaanka iyo madax banaanida iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed marka waxaanu dareennay inay tahay waajib dastuuriya oona saaran inaanu hubinno in heshiisyada noocaas oo kale aanu ka hor istaagnayn madaxweynuhu dhammaystiro waanu diido si qayaxan buu u diiday inuu nala wadaago heshiisyadaasi waxa ay yihiin laakiin madaxdii isaga kala qayb gashay shirarka uu ka qayb galay ayaa si fagaara ah u sheegay heshiisyada waxa looga gol leeyahay marka waa heshiisya unaan rabo waxa weeye mooshinka waxaanu rabnaa inuu jawaab ka noqdo arrinta oonu ku ilaalino qarannimada iyo sharafta ummadda soomaaliyeed dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed dekedaha ummadda soomaaliyeed oo aanu dalkeenu noqon dal si dhib yar loo dhiibi karo madax banaanidiisa oo dal kale loogu darwaxaa kaloo kamid a
laakiin dabcan de heshiisyadaasi warbaahintay ku jireen warbaahinta way la hadleen waxaa looga gul leeyahay ad qaranaysaana idinku aad ogtihiina gaarkii muxuu yahay madaxweynaha iyo dee dowladduba way ka hadashay horena
madaxweynuhu may ahayn ka hadal keliya waxaa waajib ku ah oo dastuuriya in heshiisyada markuu soo galo uu golaha baarlamaanka keeno madaxweynuhuna safaro badan oo malaa afartan gaari iyuu dabadaha ugu baxay mid keliya wixii dowladaha dabadaha kula soo heshiiyey iyo wixii is-afgaradya ah ee uu la soo galay nalama uu wadaagin marka waa qodobo dastuuriya oo uu jabiyey ta laakiin annaga noogu muhiimsan waxa weeye hadda waxaa nala soo diristay cabsi ku saabsan xagga jiritaankeenna marka waxay noola muuqatay in cid kale oo naga sabati bixin karta arrinta khatarteeda leh ee madaxweynuhu noo horseeday in ay tay in muhiim maxay tahay cabsidaasi xildhibaan cabdifataax haddaan ku weydiiyo inaanaan cabsi uun de si guud u odhan maxay tahay cabsidaasi idinka gaarkayda ku muuqatay aad dareemaysaan
cabsidaasi waxay tahay inaanu galno heshiis lala midoobayo dal kale inagoo aa ogtihiin xuduudaheena inaynaan sugi karin inagoo aa ogtihiin dalalka la leeyahay waa la midoobaysaan ama siyaasad ahaan loola midoobo ama dhaqaal ahaan loola midoobay in ciidamadeedii ciidamadoodii ay nala joogaan oo ay qeyb ka yihiin amisom oo haddana dowladdu ay rabto inay soo gasho heshiisyo bilateral ama labada dowladood ee eritrea iyo soomaaliya ka dhexeeya oo ah in ciidamo kale dowlad kale laga keeno iyanoo dowladdaasi ay ciidamadeeda halkan keento waana dowladaha la sheegaya inaynu heshiiska midnimo la geli doono marka ciidan dowlad ciidankeedii nala jooga haddii haddana aanu qalankii ugu doogno macnaheedu waxa weeye si dhib yar bay annexation u samayn karaan oo dalkeenu meesha uga bixi karaa dhammaantiiba waan gartay laakiin marka laga yimaado de in wararkaasi soo baxayaanoo de warbaahinta siyaaabo kala duwan ay ugu soo noqnoqonayeen idinka xaggeena xildhibaanaad tihiin xildhibaanadii dowladda federaalkaad tihiin maxaad caddayn haysaan ama aad ku caddayn kartaan in midowgaasi imanaya oo dabcan saa laysu dhex gelayo
taa waxaa noo caddeeyey dalal madaxdii dalalkii kale ee ka qayb galay wadahadallada noocaasa madaxweynehana wuxuu si cad u diiday inuu nala wadaago xoogo ku saabsan wixii ay ka wada hadleen isaga iyo madaxda wadamada dariska ah marka taasi waa mid waxaa kaloo iyana muhiima waxaa jiray ku tagrifal awoodeed oo si isdaba jooga u socday intii uu talada hayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo arrintaas oo ahayd yani sida loo magacaabo hay-adaha dastuuriga garsoorkii iyo waxaa isku milmay hay-addii sharci dejinta iyo hay-addii fulinta marka taasina waxaa waajib dastuuri oo isaga saaran oo ku guuldarraystay inuu ilaaliyo xildhibaan cabdifataax aad baan kugu mahad celinayaa dabcan waktigaaga dhegaystayaalkaasi waxau ahaa xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya islamarkaana ka mid a xildhibaanada mooshinka gudbiyey